barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa kuwda iyo barka duurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aruurnimo xilliga washington d c waa khamiis ka juun sanadka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare ciidla nuur
qodobadaanu idinku hayna idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda nololeed ee dhallinyarada xoolodhaqatada ah ee ku dhaqan gobolka sool nolosha miyiga horta miyiga dadka jooga oo xoolaha ku haysta haddii ay xoolaha waxa weeyaan ay garanayaan sida lacagta iyo waxawey dhaqaalaha iyo binada looga sooba haddii ay garanayaan xooluhu wax aada u qaaliya weeye oo laysku hadlayn karo waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhalinyaro magaalada boosaaso looga furay tababar la xiriira dabaasha iyo kalluumaysiga heesihii ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idinahaynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida gudoomiyaasha gobolada waqooyi bari ee dalka maraykanka ayaa ku amray in dadka booqanaya gobolladaasi ee ka yimaada gobollada qaar ee waddanka maraykanka inay muddo afar iyo toban cishaa iskarantiilaan arrintan ayaa looga gol leeyahay si markaasi looga feejinaado in coronavirus deegaanadaasi uu ku sii faafo gudoomiyaasha gobollada new york new jersey iyo connecticut ayaa shalay arbacadii waxa ay sheegeen in gudoomiyaashaasi ay soo saareen awaamiro cusub oo lagu soo rogayo dadka ka imaanaya siddeed gobol oo waddanka maraykanka waxaana loogu baaqay muddo afar iyo toban cishaha in ay deegaanadooda ay isku karantiilaan marka ay gobolladaasi soo booqanayaan haddii kale ay ganaaxa la kulmi doonaan ganaaxaas ayaa ka mid ah in ay markaa ilaa iyo kun doolarka maraykanka lagu ganaaxi doono haddii ay sidaasi samayn waayaan arrintani waxaa looga gol leeyahay in laga feejignaado in coronavirus deegaanadaasi uu kusii faafo iyadoo maraykanka uu diiwaangeliyey tiradii labaad ee ugu badnayd ee korarka covid sagaaliyo toban kiisaska la xiriira tan iyo bishii march afhayeen u hadlay aqalka cad ee maraykanka jed dere ayaa sheegay in amarka karantiilada uu rajaynayo in aysan noqon mid madaxweynaha maraykanka donald trump saameyn doonta sababtoo ah isagoo dhowaantan kasoo laabtay booqasho uu ku tagay gobolka arizona waxaana la qorsheynayaa in uu gaaro gobolka new jersey xisbuucan dhammaadkiisa
garsoorayaasha mid ka mida maxkamadaha racfaanka ee dalkan maraykanka ayaa dalbaday in garsoore heer federaalihii uu joojiyo dacwad ku socotay michael flin oo ahaan jiray la taliyihii hore ee amniga qaranka maraykanka ee madaxweyne trump oo lagu eedeeyey in uu been u sheegay hay-adda sirdoonka maraykanka ee f b i-da go-aankan oo ay gaadheen saddex garsoore ayay aada uga cadhoodeen mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadigu waxaanay ku eedeeyeen xerlaaliyaha guud ee maraykanka william barr in uu u xaglinayo dhinaca xisbiga jamhuuriga isaga oo dhex muquurtay sida ay sheegayaan dacwadaha ka dhanka ah xubnaha mas-uuliyiinta ee dowladda xilka ka haya iyo xulufadooda madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hore u sheegay inuu cafis madaxweyne u fidin doono michael flin waxaanu haatan soo dhoweeyey go-aankaasi garsoorayaasha wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dhallinyaro badan oo xoolo dhaqato ah oo ku nool gobolka sool ayaa la sheegay in noloshoodu ay ka duwan tahay tan dhallinyarada kale ee ku nool gobolka intiisa kale dhallinyaradan qaarkood ayaa sidoo kale ka hanti badan kuwa magaalooyinka ku nool iyagoo haysta xoolo tiro badan oo noocyo kala duwana waxaa dhallinyaradaasi ka mid a cabdirasaaq aw faarax jibriil waxaana uga warramay xaaladiisa nololeed iyo xoolaha uu haystaba wariyaha v o wda laascaanood cabdikariim cabdilaahi olol bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdisaaq maxamed oo faarax jibriil waxaana ku dhashay aagga magaalada boocame waxaana ka mid ahay xoolo dhaqatada ku nool aagga magaalada boocame annagu waxaanu ahayn dadka aagan magaalada buucamadiga oo xoolo badan baanu lahayn ariga ayuu shan tiro shan boqol ayuu gaarayay geeluna wuxuu ahaa sidoo kale ilaa soddon halaad meelaha ayuu ahaa marka abaartii waxaa ka reebtay arigan laba tira iyo laba boqol ayay ka reebtay geelina waxaa ka reebtay adugu labaatan iyo meelaha ayay ka reebtay marka insha allahu haddeer arigii waa maasha allah oo waa saddex boqol geeliina adigu wuu tartarmay oo adigu waa ilaa toddobaatan meelaha weeye halaad miyigaad degan tahay xoolaad leedahayoo qoys meel degan baad leedahay adiga shaksiyan imsaad xoolo leedahay anugu shaksiyan geel mali geelaa bahay leeyahay mooyaane anugu geel malihi laakiin arig waxaan leeyahay ilaa iyo marka laysku daro siddeetan neef ah baan leeyahay anugu gaaro leeyahay qoys ma leedahayna haa qoys waxa weye wiil baa ii jooga bal waxaad iga warantaa nolosha miyiga iyo sidaad nolosha u maarayso iyo qaabka ay tahay oo kale bal iiga sheekee nolosha miyiga horta miyiga dadka jooga oo xoolaha ku haysta haddii ay xoolaha waxa weeyaan ay garanayaan sida lacagta iyo waxa weye dhaqaalaha iyo binada looga soo baxa haddii ay garanayaan xooluhu wax aada u qaaliya weeye oo laysku hadlayn karo ninka dhallinyarada dee markuu guursado oo miyiga waa in loo xoologooyaa waa in kaalo la siiyaa markaad guursatay noloshaasi balqaafkaad ku bilowday bal iiga sheekee haa niyow alxamdulilah aniga dee gacantaa leegu hayo horta wax hantida aan leeyahay anigu iskumana dhisan mana aana socan laakiin waalidiin baa imaamayey laakiin xoolo fiican baa lai socay oo igu filan oo inta abaarta laga soo doogay ayaa reerkaygu ahaa marka aad iyo aad baan haddee dee toddobaatanka siddeetankayga ariga iyo laba saddex qof aanu nahay waa isku filan nahay ilaahay mahaddii dee waxa weeye haddii markii wax loo baahdaba neef la kaxeeyana dee waa la heli karaayo waxa weye irsaaqaddu waa waasca wey mustaqbalka maxaad rajaynaysaana inaad dhanka miyiga ka qabsato ama qorsheha kugu jiro maadaama miyiga mar kasta abaara soo noqnoqdaan nin dhalinyaro aad tahay dee hadda aad ii sheegtay inaad siddeetan adhiga haysato welina aad geel dhaqanin waxyaabaha kuu qorshaysan maxay yihiin haa waxaa ii qorshaysan arigaygu haddii uu boqol gaaro inaan ama guri magaalaha dhisto ka dhisto ama aan gaari ka iibsado aan keligii isku hadlayn sidoo kale aan geella ka tabco oo geel waxa weeye soomaaliya waxa geel u ah oo intaa ay dowladda la-ayd ay lagu noolyahay waa geela weeye marka inaan geel ka iibiyo ariga oo aan ariga xirfad aan ka soo saaray aana iska wadan waan korjo weynaa
wax ma baratayna mise weli waxbarasho maad gelin waxaan qur-aanka aan ahayn ma aana baran laakiin fartaba dee waxa weeye magacyada iyo waxa weeyaan waa akhrii karaa laakiin waxaan qur-aanka ahayn ma aana baran qur-aankana ma aana dhammayn isagana miyigaan ku bartay oo ama aabbahay haydhigo ama wadaado kale haydhigeene adugu miyigaan ku bartay oo dee dad badan oo miyiga jooga ayaan ku dhaawaa xagga diinta marka aniguna gacanteeda waan ku qori karaa qur-aanka inta aan aqaano
dhalinyaro badan baa jirta oo dee adigu intii abaartu dhacday baad reer ka samaysay kuwo badan baa jira iyagoo xilliga abaaruhu ku dhaceen oo kale xooluhu dhaafeen oo kale bal iga warran qaarkood aan waxba u soo hadhin kuwana magaalooyinka ay ku soo xaroodeen bal iga sheekee niyow dadkii waagii abaartu dhacday xilliyadii dhowrka sano oo abaarta ka horreeyay dadkii guursaday intooda badan kulley aaggan intaan ka warhayo waxay u kala jabeen wax miyigoodii markii wixii usoo doogay iska barakaystay iyo wax waxa weeyaan dadkii qaarkood intii la yidhahaayada iyo la xareeyo laamiyada tukaraqa iyo buucamayo dhulka qaarkii lagu xareeyay laamiga garwey laascaanaad u dhexeeya intay dadka hayada wax ku ururiyeen hadhow ay dumarkii diideenba inay magaalada ay ka baxaan oo ay miyiga iyo xoolihii ay u soo baxaan ay dumarka qaarkood diideen dabeedna halka ay reero badan burbureen oo ay ku burbureen miyiga iyo xool waxaad ii sheegtay in dee farta qoraalka soomaaliga oo kale magacoo kale ad akhrin karayso facebook ma leedahay ama biraha lagu xidhiidho
mobeylka aan ku hadlay maya waxyaalaha kale ma isticmaalo anigu idaacadaha ma dhegaystaa ama tifiyada ma daawataa tifiyada haa dee magaalada iyo miyiga waa ka dhexeeyaayo magaalada markaan joogo wararka dee waxa weeyaan dhulka wixii ka jira waa la socdaayoo ama tv aan daawada ama nin mobilkii la daawade dee waa la socdaa xaaladaha magaalada iyo wararku meeshay marayaan oo dee uga warramaya xaggee isaga wareystaan ma markay ceelasha isugu yimaadaan ma marka xoolaha ay waraabinayaan mise meelo gaar oo isugu yimaadaan kaamamka iyo dee ceelasha xooluhu ka cabiyaan oo la isugu yimaado waa isku wareystaan ninkii markaa haddii uu ragga ku jiro nin xalay oo kale magaalo ka yimi ama shalay oo kale waa la wareysaa ragga waa isugu yimaada ninkii hebelaha aan soo wareysanaa la yidhaahdaa ama ninkii ilaacad dhegeysto ilaacad guriga u talo reebaadiya dadku waa wareystaan waa qadariyaan sidoo kale kaamamka iyo ceelasha shantaraalka ah ee xooluhu ay ka cabaan baa la ysugu yimaadaayoo warka lagu kala qaataa oo waxa weeye wixii waddanka ka jira dadku haddeer wuu ogyahay reebaadiyaha dee wuuna la socdaa aad iyo aadna dadku wuxuu rajaynaya ugu xisaabtamaya una soo dhaweynaya nafkii maalin yidhi sotili reer miyigu siyaasadda ma galo oo neefkaasi meeshuu caws iyo daqiilaya buu buxoogga saara maxbaa isbedele horta een kelmadan la yihahdo reer miyi een horta waxa weeye een dadka magaaladana way joogaan dad reer baadiye ah miyigana way jo- way joogaan dad reer magaala waxa weeye waana sida een maskaxiin waa arrintaasi waa arrin maskaxiin ahoo qof badan oo magaalada jooga ama waxyaalaha haddana aan ka sheekeynano annaga iyo reer baadiyaha aan ka warhan iyo dad nala mid ah qof badan oo magaalada jooga ayaa ama buushaas kaga qayiraya ama xaaladaha wax ka degsanaade ayaa jiro aan ka warhayn mid badan oo reer maga- reer miyiya oo ama gaari lagu doono maal- maalmaha shirarka iyo odayaashu is arkayaan oo xaaladaha la socda ayaa jira marka een reer miyi waxa ah kii een maskaxda ka reer miyi ah ee reer miyi kale ma jiro markana dhegaystayaal ku soo dhowaada heestan
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku abaqtiyo qali hooyadaiyo umanii ku dhalayna qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku abaqtiyo qaliho naftu kugu qabowdo qalbi lula inaadan ibucaawaqaya
qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa loo furay tababar ku saabsan dabaasha iyo kalluumaysiga dhallinyaradan ayaa marka ay dhammaystaan tababarkan waxa ay ka shaqayn doonaan xeebta magaalada boosaaso iyagoo oo ku biiri doona kalluumaysatada maxamed cali faano oo dhallinyarada ku tababara badda ayaa u waramay wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf shabaab hawshan waa hawl balow ah macnaha waxa weye waxay baa socotaa haddeer adugu waxaan ee, waxaan si rajaynaynaa hawsha inaanu ballaarinno hawsha markaanu f- aan furnay oo aan hawsha aanu galnayna waxa weye dad badan oo dhallinyaro ah waa waana waana soo wiceen wayna wayna danaynayaan dadku inay ka faa'iidaystaan macnaha barashada dabaasha iyo macnaha cilmiga badda ee kalluumaysiga Mm, qofku waxa uu dadaali karaa ama uu ku dhiiran karaa inuu badda wax kala soo baxo marka ugu horeysa waa inuu horta yaqaana dabaasha oo naftiisii ma garanaysa ay ay ammaansan tahay hadduusan dabaasha aqoon dee qofkii waxa way badda waxuma maraasan karoba sidaas daraaddeed waxaanu marka ku fikirnay in dadkaas bal maaragtay baddii khayraadka badan uu maadaama uu ku jiro oo macnaha wax walba laga helayo dee dadku inay maaragtay waxooda maaragtay ay baddooda maaragtay ka shaqaystaan oo macnaha ay ku dhowrsoonaadaan oo macnaha qofkan uusan maaragtay uusan qofku u hayn maaragtay macnaha tahriibi ayn macno u samaynhayn iyo wadamasha inay aadaan Ee, marka anu waxaan qabaa dadka wax- dhallinyarada waxa tahriibinaya waa xawey waxay jaahil ka yihiin waddankoodii waxyaal bay jaahil ka yihiin laakiin haddii ay ay ogaadaan ayma ogaan lahaayeen macnaha inuu gurigiisa uu ku heli karo wax walba waxaan qabaa in maarata dadkaas ayna tahriibeen oo ay wax baran lahaayeen oo baddoodan ka shaqaysan lahaayeen waayo maxaa lagu tababaraya marka dhallinyaradan markay isdiiwaan geliyaan oo wax walba ay soo dhammaystiraan kolley waxaa lagu tababarayaa ee, waxaa jirta ee, gaadiid qofku uu raacayo oo yar oo xeebta geli ka dhah Ee, waxaa jira life jack oo macnaha maalmaha hore intuusan maarata dabaasha la qabsan macnaha uu kalsooni siinaysa oo u samaynaysa qofkii inuu moogta sabayn karo oo kor u soo haynaysa macnaha taasi waxay ka caawinaysaa qofkii inuusan maaragtay ee, meesha iska gelaya uusan hayne macnaha ma- ma- mar haddii macalinkiina dhinaca joogo ee, sixiimadiina ay agtaal leef jacketkana u xiran yahay de qofka xoogaa moogtahay cabsidii ma garanaysaa ahayd in maaragtay uu inuu qarqoomo de xoogaa way ka baxaysaa marka ee maxaa kaloo lagu tababaraa marka badda la aadayo kale qaab nooceeya loo tababarayaa qofka ma badda lagu sii deynayaa ee, intuu tababarka yahay inta hoose ama caariga noo faahfaahi Ee, mar ee, marba arrintu meel bay joogtaa markuu balowga yahay waxa weeye waxaa lagu tababarayaa xeebta inuu xeebta joogo oo macnaha xeebta ilaa meel ma garanaysaa aa, aan liqahayn oo masalan xudu- xudunta oo kaleeto u joogta marka uu maaragtay aad wax u bartaana de waxaa la geynayaa badda sare marka marka badda sare la geeyo de waxa weeye uu baddu markay xeebta ay tahay waxa weeye mawjaday leedahay mawjadaha ka dhaca marka mawjadahaas waxa weeye way ku yaraanayaan markii bad sare la tago marka wuxuu dareemayaa bad maaragtay oo sare oo laakiin aan mawjad lahayn waxay leedahay saab yar oo maaragtay dhacaya marka waxa weeye markaasna waa qofku wuxuu samayn karaa kalsooni buu dee waa kalsooni isku qabaayo jaaketka leef jaaketkii waa laga furayaa wuuna dabaalanaya imise dhallinyaraa ka faa'iidaysata marka tababarkan ee badda ah wax dadku saab uma badna wuxuu meeshu maadaama ay maaragtay anu- dadku maadaama ay maaragtay meeshu ay balow tahay ma badna anagu wiigii waxaan hadda wadnaa adugu wiigiina saddex maa saddex qof tababaro oo kale baanu wadnaa oo macnaha waanaan dadku isku badin maxaa dadku waxa weye waa balow waxay u baahan yihiin maaragtay cinaayo gaar cinaayo gaaray u baahan yihiin waa bahashi ma yaqaanin marka dad badan hal mar moogtahay la- lama geli karo moogtahay lama gelin karo badda maxaa marka dhallinyarada isdiiwaan geliya oo tababarkan la siiyo badda si ay hadhow nolol maalmeedkooda ula soo baxaan maxaa kharashaadoo laga qaadaa ee, oo dadkan dadkan waxa weeye wax maaragtay saa u sii ridan oo laga qaado lacaga ma jiraan adugu koostiga maarata ku baxaaya shidaalka eh, sixiimadaas iyo olyadeeda iyo sbeer baartigeeda iyo macnaha waxyaabaha maaragtay yaryar oo maaragtay oo aan saa u badnayn baa laga qaada haa oo oo yar oo maarata qofkii adugu shan dollar maalintii oo kale meeshana meesha lagu celiya haa meesha laga soo qaada lagu celiya markii ay tababartaan ay badda ee, dhammaystaan oo ninka dhallinyarada is ogaado inuu baddiisa geli karo oo dabaashu si fiican u bartay ee, maxaa u xigi doona dhallinyaradaas
doona waxaa loo gudbayaa markaas waxaa loo gudbayaa in maarata qofku maarata uu galo maaratay kalluumaysiga fiishinki uu galo oo masalanba marka hore waxaa lagu balaabayaa inuu maaratay kalluunka jillaabto qaabka jillaabashada line fishin system oo ah inuu maaratay kalluun qareedka oo maarata kalluunka laba qaybood buu qaybsan yahay kalluun qareedka iyo maarata kalluunka madow kalluun qareedku waa kalluunka wadanwadan ku xisaabtamo ama se kalluunkan lagaa permanent fishin oo kalluun qareedka masalama sida sumaanta oo kaleeto gaxashka gadiirka ee qardabada noocaas waxa weeye wuu jillaabanaya marka ugu horreysa marka dambena wuxuu u gudbayaa moogtahay net fishin system oo maarata xagga nooca shabaagaha wuxuu doonayaa kalluunka nooca la yidhaahdo yelowfin toonaha ama kalluunkan la migration fishka longetail toona yelowfin toona makareela waxaasoo dhan buu raadinayaa marka waxa weye qofka maalinba marka hoos ilaa wuxuu waxa weye waa step by step weye markuu hoos ka balaabo ilaa iyo kor hoos waxaa jooga kalluun qareedki noociisa yaryaraa oo haa oo lakala baraya noocina waa lakala loo sheegaya nacanaasay yihiin iyo meelaha laga helo iyo wuxuu cuno marka la raadinayo ilaa kalluunku midba waxbuu cunaa moogta de kalluun wuxuu cunayaa maaragtay masalan basaaruqda oo kale cunayaa ama maaragtay sii garaaska kalluunna wuxuu cunaaya sardiinka caydiguu cunaya marka noocuu doonaayabay waxay ku xihan tahay noocuu doonaaya inuu u qaato ama ogaado meeshuu joogo uu laga heli karo qofkaasi waxa weeye waa wuxuu la soo bixi karaa maanta hadduu maaragtay badda galo isla maanta wixii ku qadan lahaa waa la imaan karaa baddeenna waa cogor isagii qoyskiisa eelkiisa dadkiisa maxaa kugu kalifa marka dhallinyarada intaa leeg fanow inaad wakhtigaaga siisid aad ku tababarto in baddooda ay wax kala soo baxaan dabaashana ay bartaan dee wax kale maahe waa waxa weeye waa waajib in dadka ma garanaysaa waxa weye annaga waxaan ku jirnaa dadkii hore baanu ka harray oo dadkii hore xolan jira waarmaysida wara ka haro waxaan waxaa dhici karta dadkii hadda inay sii dhammaanayaan dadkii badda aqoonta u lahaa marka waxa weeye waa waxaanu maaragtay qofku dee waa waa xasanaad ajar iyo xasanaad weeye qofkii inaad maaratay dabaasha barto oo macnaha maaragtay aad intii cad kalluuna aad siin lahayd waxaa ka fiican inaad barto maaragtay sida uu kalluumaysto uula soo baxo si ugu shaqaysto oo reerkiisa iyo ehelkiisa iyo dantiisa oo dhan u daboolo dee kolley maaragtay anigu berigii horena waxa weeye adugu ilaa soddon sano meelahaas waxaan ka shaqay badda ku jiray oo aan u leeyahay experiency kadibna waxa weeye macad baan galay oo mariin syniska ah oo waan ka qalinjabiyey haddana waxa weeye waxa weeye jaamacadda semister five baan ka hayoo baajkaan raba inaan ka qaato marka labadii howloodba inaan maaragtay tiyorida anigoo baraatikadii haysta tiyoridina waxa weeye inaan waa kuwa ku biirsadayo marka dee kolley dadku waxaan rabnaa inayn ku soo jeedino waxa wax taraya oo maaragtay markay bartaanba ay ku howlgeli karaan waxna ku heli karaan oo aan wakhti dheer kaga dhumahayn dalkoodana ay joogaan maxaa yeele inaga waddankeenna saddex saddex xosaar buu leeyahay badda iyo kalluumaysiga badda iyo xoolaha iyo beeraha labada kaleeto waxay qaadanayaan in wax soo saarkooda inaad wax ka hesho wakhti bay qaadanayaan dheer laakiin baddu waxa weeye isla maanta haddaad gasho isla caawo waxbaa kala soo hooyanaysaa wixii ilaahay kuu qadaro dhallinyarada ma u malaynaysaa marka xilligan inay u soo jeesteen in ay baddooda kalluunka kala soo baxaan u iibgeeyaan magaalooyinka puntland ama soomaaliyaba si nolol maalmeedkooda oola soo baxaan dhallinyarada haddana yaa ilo fiican baa iga muuqata dadku way dareen way damacsa way jecel yihiin aad bay ugu hanwen yihiin inay kalluumaystaan haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha uu inoo hayo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaana ku qaadaa dhigi doona kulmo xiise badan oo reerada kala gedisan ee yurub oo dhacay iyo kuwo kale oo maanta dhici doona dhinacayo dalka ingiriiska haddii aynu egno naadiga manchester united ayaa guul muhimahi waxa ay ka gaartay naadiga shevil united oo ay martigelisay ciyaaryahanka waddanka faransiiska u dhashay antony marshall ayaa ahaa ciyaaryahankai ciyaarta isagoo naadigiisa ka caawiyey in si xarrago leh ugaga badiso naadiga kubadda cagta shevil united marsial ayaa saddexda gool ee naadigaasi ay ku badisay u dhaliyey naadigiisa waxaana uu ka dhaliyay daqiiqadii toddobaad kadib markii uu caawimaad uu ka helay marcus rushford waxaa daqiiqadii afartan iyo afaraad inta aan kaambiyada la aadin ama nasiinada koowaad uu ciyaaryahan antony marshall mar kale ciyaarta dabadhaafiya goolwadahaasi naadiga shevil united islamar ahaantana ka dhigay ciyaarta laba gool waxba caawimaad qurux badan uu ka helay ciyaaryahan aaron wanbisaka marsial ayaa kusoo afmeeray daqiiqadii toddobaatan iyo afaraad goolkaasi uu dhaliyey naadigiisa kadib markii mar kale uu marcus rushford caawimaad uu ka helay naadiga shevil united ayaan wax gool ah la imaanin naadiga liverpool ayaa tan iyo markii horyaalka dib loogu soo laabtay ee ciyaarihiisa waxa ay sidoo kale iyaduna guul muhiima ka gaartay kulankii labaad tan iyo coronavirus markii dib looga soo laabtay waxaana ay afar gool i waxba dirtay naadiga crystal palace ciyaaryahanada maxamed saalax fabinho sadio mani iyo alexander arnold ayaa u dhaliyay golasha ay naadiga kubadda cagta liverpool ku badisay liverpool taa micneheedu waxay tahay inay kusii dhowaanayso in horyaalka ay hanato iyadoo guushaasi ay muhiim u ahayd waxaana kulamada la ciyaaray ay micnaheedu tahay in nadhiga liverpool ay koowaad hadda ku hogaamiso siddeetan iyo lix dhibcood iyadoo manchester city ay labaad tahay oo iskale lixdan iyo saddex dhibcood hase yeeshee manchester city kulan ayaa u harsan leicester ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo shan iyo konton dhibc iskale chelsea waxay iska leedahay kow iyo konton dhibcood kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid a naadiga newcastle united ayaa la ciyaartay naadiga astonvilla gooli gool ayay ku kala baxeen norwich iyo everton oo wada dheelana gooli waxba naadiga everton oo marti ahayd ayaa ku awadnartay wolvis ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga banamouth dhinacayo dalka spain naadiga kubadda cagta real madrid ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga real malorka oo ay la dheeshay laba gooli waxba ayaa naadiga real madrid ku awadnonaatay labada gool waxa u ka dhaliyay ciyaaryahanada venetius junior iyo sergio ramos sidoo kale naadiga real sociedad ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga saltavigo gooli waxba ayaana naadiga saltavigo ku awadronaatay deportivo alaves ayaa waxa ay martigelisay osasona gooli waxba ayaana looga awadronaaday horyaalka naadiga real madrid ayaa lixdan iyo sideed dhibco ku hogaaminaysa barcelona ayaa dhibcantaa la mid iskaleh lixdan iyo sideed iska leedahay atletico madrid ayaa konton iyo shan dhibco iskaleh sevillana konton iyo saddex dhibcood ayay iska leedahay laliigaha spain kulamada maanta dhici doona eber ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga valencia halka real betis iyo sbanyolna ay wada dheeli doonaan dhinacayo ziyaariyada dalka talyaaniga kulan xiiso badan ayaa gegada giusepe mese waxa uu ku dhex maray naadiyada inter milan iyo saswala naadiga inter milan ayaa waxaa kulankaasi laf dhuungasha ku noqday naadiga saswala kadib markii ay labada kooxood ku kala baxeen saddex iyo saddex daqiiqadii afraad ayaa ciyaaryahan kabuto goolka koowaad naadiga saswala u dhaliyey waxaase barbareeyey inta aan kaambiyada la marin oo rigoora ku bareejiyey ciyaaryahan romalo lukaku ciyaartan ka dhigay gooli gool hase yeeshee braaqi ayaa naadiga inter goolka labaad u dhaliyey kana dhigay ciyaarta laba gooli gool suwala ayaa ciyaaryahan bernardi waxa uu dhaliyey goolka bareejada isagoo ka dhigay ciyaarta laba gool iyo laba gool kadib markii rigoore ay naadiga saswala heleen hase yeeshee daqiiqadii siddeetan iyo lixaad ayaa ciyaaryahan vellaro naadiga inter markaasi u dhoweeyey dhinaca guusha waxaase saddex daqiiqa kadib ciyaartooyga naadiga kubadda cagta saswala magnani uu u bareejiyey naadigiisa ciyaartana ka dhigay saddex iyo saddex una diiday naadiga inter milan inay wax hal dhibca ka badan ka qaadato naadiga saswal atlana ayaa saddex gool iyo laba gool guuldaro dulhigtay naadiga lazio halka rome ay laba gool iyo gool kaga awdronatay naadiga kubadda cagta ee zamdoria naadiga yuventus ayaa horyaalka ku hogaaminaysa lixdan iyo lix dhibcood toddoba iyo labaatan kulan oo ciyaartay lazio ayaa kaalinta labaad ku jirta oo lixdan iyo laba dhibce iskale inter ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo konton iyo sideed dhibce iskale atlana ayaa konton iyo afar dhibcood iskale dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto waxyaabaha kusoo kordha kulamadanna waan idiinsu gudbin doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa nagay intaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo